hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodoma ayaa in ka badan kun iyo boqol qoys oo danyar ah oo ku nool gobolka banaadir gaarsiisay deeq raashin ah deeqdan raashinka ah ayaa kusoo aaday xili lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan waxaana loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodmo ayaa ka warbixinaysa deeqdan iyo dadka ka faa'iideystay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa maanta aan halkaan ku qaybinaynaa gargaar dhan lix boqol oo qoys oo raashina dadkaas oo ka soo barakacay abaaraha iyo dagaalada ahliga socda oo ku dhaqan deegaamada ku xeeran degmooyinka gobolka banaadir dadkan oo iskugu jira dad masaakiina ah oo aan waxba haysan oo u badan dad aragala iyo dad hooyooyina oo maaragtay xaamilooyina iyo dad waayeelaa ayay maanta hay-adda maarinta musiibooyinka ugu tala gashay halkan inay ku afur siiso maadaama lagu jiro bishii barakaysaneeda ramadaan waxaa isla goobtan aan ku bixinay shan boqol oo qoys oo ka horreysay gargaarkan oo ayadana sidaan oo kale ah dad masaakiina oo aan waxba haysan oo looga faa'iideeyey afursiintooda guud ahaan wadarta maanta aan bixinay waxa ay dhan tahay kun iyo boqol qoys oo raashina oo gargaar ah oo ay hay-addu ugu tala gashay in dadkan saa'imiinta ah ay ku afursiiso waxaana rajaynaynaa in dadkan ay ka faa'iidaysan doonaan guryahoodana ay si nabadqaba iyo badqaba ay ugula noqonayaan waxaa garbahayga taagan wakiilada dadkaas maanta hay-addu halkan ay ku afursiinayso dhanka kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ee deeqdan la wareegay ayaa ka mahad celiyey deeqda ay soo gaarsiisay hay-adda sudma bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh oo maanta noo suuradgeliyey deeqdii ka imaaday hay-adda sodma inaan halkan ku bixino lix boqol oo qoys waxaan u mahad celinayaa madaxda sare hay-adda sodma iyo agaasimadda dadkan xilliga loo baahnaa baa la garab istaagay xilli ramadaan ah dadkan waa dad barakacayaal ah waa dad unugul in la siiyo maxaa la dhihi lahaa kaalmada dad u baahnaa waaye xili ramadaan xili adag xili ay duruufa ay jiraan xili dagaal ahli ay jiraan baa la garab istaagay kun iyo koo jeer waxaan u mahadcelinaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa madaxda sare ee had sodma bismillahi rahmaan raxiim ilaaha mahad iska leh ilaahay subxana wataala aad umu keenaysay inaan inta ku imaano mahad gaar marka waxaa iska leh hay-adda sodma hay-adda markaan ka soo laabto waxaan u mahad dheer u dirayaa guddoomiyaha hay-adda sodma gargaarkan lixda boqol oo maanta ilaahi subxana watacaala oo nagu soo garab gashay in hay-addaas ka soo haleelno lix boqol ah deeqdan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu caawinayo dadka danyarta ah ee ku nool gobolka banaadir iyo gobollada kale ee soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan